wallaahi waa hawlu taalla iyaga annagu shuruuc baan soo saarnay shuruucdayaas waxay sheegaysaa laba dal baanu kala nahay in si sharciya laysu soo galo muxuu ahaa loona soo noqdo sida dee etoobiya iyo jabuuti oo kale annagu shuruucdaasnu soo saarnay dalnimaanu sheeganay haddii ay iyagu dadka kala xayirayaan ilan sida aanu etoobiya ula macaamilo jabuuti ula macaamilo inaanu nala macaamilo aanu jecellahay hadday iyagu ay ka go-an tahay inaynu kala xidhanno wallahi waa hawlu taalla annagaaba jecel markaa idinku hakintaasi ee dee somalilanna waxaa ka tegi jiray diyaarado oo magaalada hargeysa ka bixi jiray islamarkaana muqdisho tegi jiray hakintaasi iyadama la sameynayaayo dee dadka halkan tigidhada looga geynayo baxayey hakintaasi ma ku dhacaysa mise somalilan nidaamkeeda hore wadaysa annagu qorshaha iyagii horeaanu wadanaa hadday soo celinayaan iyaga u taallaa ninka ree muxuaha soomaaliya basaboor sita anagu ku noqon doonaa dalkiisiyo u tegi kii hore aanu haysanay ee halkan joogay aanu gohom siinayna anagu tegi doonaa ka ree somalilanna basaboorkii somalilan buu ku tegi doonaa annagu imika waanu siinaynaa hadday soo celinayaan iyagay u taallaa laakiin annaga qorshahay kii hore weeye kala go'idda iyo muxuu ahaay kala joojinta ay sheegayaan waa taanu annaguba rabnay hadday noo kala goynayaan dalka oo ay leeyihiin isu mari mayno ahlan wasahlan annaga se sidii diblomaasiyadda ahayd ee adduunku isugu gooshi jira aanu doonayna inaan muxuaha aanu iskugu socodku uu u jiro lakiin waxay ku doodayaan imanka gaafow oo kale warqadda u soo saaray wuxuu ku doodayaa in ay culayskan keentay ama go-aankan inay soo saareen ay keentay kadib markii somalilan ay ku soo rogtay warqadda gohomka waxaa la yidhaahdo ama qofka gurigiisii dib ugu noqonayo oo kale taasi ma aragta ayada taasi waa shuruucaanu samaysano annagayna khusaysaa iyaga wuxuu yaalla maaha hadday diidan yihiin waa qodobkaan kuu sheegee wallaahi isab to dam haddii annagu kow ninka soomaaliya ka imanaya inuu baasaboorka soomaaliya sito ka somalilan ay soo noqonayaana en baasaboorka somalilan sidana iyagu waxay doonayaan ha soo siyaana diyaradu soo raacaya annagu halkan ka tegaya somalilan buu ku baxaya ka ree soomaaliya ee baasaboorkii sitee ku soo galayna kii soomaaliyunbu ku noqonaya ka aan haysana gohom baanu siinaynaa annaga sharciga waa kaa iyagu ama ha ka cadhoodaan ama ha iska daayaan kii somalilan soo saartayba sidiisii u fulaya u soconay annaga hawshayada sidiiba u soconaysaa hadday iyagu soo celinayaan ahlan wasahlan baanu leynaa wasiir gesta kale haddaan ku weydiiyo go-aankanun maaha laakiinse dhowaan iyadana waxaa soo baxday muran iyo weliba is eedeyn ku qotanta amaba salka ku haysa warqad la tilmaamay inay kasoo baxday wasaaradda arrimaha gudaha somalilan islamarkaana lagu codsanaya in xafiis bixiyo baasaboorada laga furo magaalada hargeysa warqadaasi ma kasoo baxday wasaaraddiina inadeer wax horta wax lala yaabaa waxaad samaynaysoo dee waxaad waxaa jira wax u eg baa la sameeya annaga warqadda wasiirka arrimaha guduhu ku qoraa ee muxuu aha saeexa waa warqad imblamka yagii leh leetar herka yagii leh shaabadiis shaabadiisii leh saxiixiisii leh wax intaba midna aan lahayn ayuu ninkaas halkaa soo dhigay muxuu ahaa taliyaha iyaga laanta socdaalku warqaddii uu meesha soo dhigay iyo tii ay iyagu hayeen waad arkaysa waxaa la ii sheegay saxeixa noocaasi dee ilin wasaydada wax waa laga heli karaaye inanka iyaga jooga muxuu ahaaye meeyarka ka berbera saxiixiisii inuu yahay saxiixa meesha ku yaalla waa meeyarka iyaga berbera laakiin isagu warqadda maaha waa saxiixiisina waa lagu sameeyey ya warqad lagu soo qoray far waaweyn lagu soo qoro tan suuqa laga garaacaa oo aan leetar her lahayn oon in balam lahayn oon waxba lahayn ayuu ninkaas meesha soo dhigay marka waa warqad forgeria waa warqad forgeria waa wax lala yaabaa inaad wuxuun iska ikhtiraacdo iska soo dhigta banka ilan wixii wax u eg baa la sameeya xataa marka annaga waxay leeyihin calaamaday leeyihiin wasaaradda kamay soo bixin kamay soo bixin naclay ka tahay kamay soo bixin